iyadoo abaaro xoogan ay dalka soomaaliya ka jiraan ayaa waxaa u istaagay inay wax ka qabtaan dhallinyaro iskood isu xilqaamay oo lacago ay u ururiyeen dadka abaaruhu ay ku dhufteen doonaya inay ku caawiyaan qoysaskaasi waxaana magaalada minneabolis uu wariyaha v o eda maxamuud mascade uu kula kulmay dhallinyaradaasi dhaqaalaha ururisay oo lacagtii ay ururiyeen ku wareejiyey dadkii uu qaadi lahaa soomaaliya dhallinyaradaasi oo la kala yidhaahdo khaalid maxamed iyo liibaan aadan
xalfaddan waxay ahayd ujeedadeedu in aanu ku wareejino lacagtii aanu kasoo ururinay ummadda soomaaliyeed oo adduunka dacladooda degan ay ku mataqaanaa ay ku sadaqaysteen inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ku dhiban soomaaliya lacagtaasoona caawa ku wareejinay hay-adihii geyn lahaa wadanka soomaaliya si mataqaana si deg deg ah loo gaarsiiyo lacagtaas dadkii ku dhibanaa wadanka soomaaliya gartay lacagta aad marka aad soo aruuriseen intee ayay la eg tahay muddo intee laeg ayaad si aruurinayseen lacagtu aan kusoo ururinay waxay gaaraysaa ilaa koob iyo toban kun oo dollar lacagtaas waxaan kusoosoo ururinay muddo ah saddex iyo toban maalmood oo aanu ku ururinay aaladda internetka
waa gartay marka xageed ugu talagasheen bilmatalan inta aana su-aashaa ku weydiinin waxaad sheegtay in aad ku wareejiseen hay-ad isla markaasina hay-addaasi ay dabcan dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonto ee dhibaatada abaaru ay haysteen hay-addan aad ku wareejiseen magaceed maxaadse ku xulateen hay-addan sideese ku aaminteen lacagtan inay gudbinayso oo dadkii loogu talagalay ay gaarsiinayso hay-addan waxaanu ka aaminay horta mid waxaa la dhahaa riid riid lacagtii mar hore aanu soo siinay ayagaiyo lacag aan u qaybinay camuud oo ay ka mid ahayd iyaduna hay-adihii horean lacagta soo siinay ayaa riid waxayna tustay yacni hab ay wax u bixiyaan habkaas oo ah inay muujiyaan sida ay lacagta u bixiyaan iyo hay-ad kale oo hadda kasoo baxday magaalada gobolka sanaag oo hay-addaas oo hadda muddo ka shaqeynaysa meeshaas oo nala soo xiriirto oo tiri annaga ayaa garanaynaa habka oo la dagaalanka abaaraha waana sidii markaanu dadka la hadalay oo dad badan aanu weydiinay meelaha abaarta ugu xun tahay waxaana noo sheegay in halkaasi ay ka xun tahay meelaha kale sidaa darteedna aanu dhahnay sidaas haddii ay jirto inaanu mataqaana u dirno insha allahna waxaan rajeynaynaa meelaha kalena hadda second face in aan sanadka cusub bilowno waa gartay liban sida uu liban aadam ayaa dabcan isaguna ka mid ah dhallinyaradii barnaamijkan ka shaqaynaysay muddo fara badan aan la socday hore barnaamijya noocan oo kale aad soomaaliya gacan ku siinayseen liban marka waxaad iga warantaa sida uu khaalid carab ku dhuftay muddoba arrimahan waad ka shaqaynayseen baahida abaartuna dabcan waa wax soo noqnoqda oo mar walba jira lacag ururintiinu ma intan bay ku koobanta halkan baad ku hakinaysaan ilaa baahidii weli way jirtaaye mase way sii soconaysaa
horta lacag aruurintii weli way sii soconaysaa laakiin qeybtan waa qeybtii ugu horeysay oo emergencyga ahaa ama deg deg in lagu gaarsiiyo dadka abaarta ku dhibaatooyeen lacagtan dad badan baa soo diray waxay kasoo direen magaalooyin kala duwan wadamo kala duwan waxaa la yaabsanaa soomaali oo degan talafif magaalada israel oo soo dirtay lacag markay arkeen aniga khaalid waxaan wadno la dagaalanka abaaraha
waa gartay dabcan abaaruhu baaxadoodu way badan tahay meelo fara badan oo dalka soomaaliya ayayna ka jirtaa dabcan toban kun oo doolar aad aruuriseen oo soomaalida dhallinyaradooda iyo meelo kala duwan dad jooga laga qaadana ma filayo inay ku filan tahay marka meel gooni aad ugu tala gasheen in si deg deg wax looga qabta miyaa jirta mase si baahsan baad lacagtan u wareejinayseen lacagta horta waxaan u wareejinaynaa si guud ah anaga waan shaqaynaa iskoolal baan dhiganaa marka time badan aan lacag intaas ka weyn aan ku aruurino ma haysan intii goolkan haysanay waan gaarnay dhallinyarta soomaaliyeed ee gobolka minnesooto degan markaa aragnay inay maamooyinka iyo odayaasha soomaaliyeed iyo ilmihii oo baahan oo gaajo ku dhimanaya abaartii si xun u qabatay waxaan go-aansanay inaan tobanka kun isla markii aan dirno oo lagu caawiyo wixii kabacdina waxaan sameynaynaa dadka kala shaqeynaya magaalada shaqeynaya waa la shaqeynaynaa lacagaha kale waa aruurinaynaa dhar iyo cunto iyo iyo conteynaradana waa la dirayaa howsha xaggan kuma ego laakiin qeybta dhallinyarteena oo aan anaga ka murugoonay oo si deg deg noo qabatay baa dirnay laakiin howshii weli way socotaa magaalada way ka socotaa minneapolis gobolka minnesota adduunya weyntan way ka socotaa abaartan waa abaar hadda bilaabatay sii soconaysa marka caawitaanka sii soconaysa
waa gartay ugu dambeynta haddaan qaalid ku weydiiyo maxaa qorshe idii ah ka dhallinyaro ahaan dhallinyaradiina gobolkan degan sidii arrimahan dhibaatooyinkan way soo soqo noqnoodaan abaaruhu mar walba dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku degan ee iskoolaadka aad waxbaratana aad bay u fara badan yihiin maxaa qorshe idii ah xiriir inaad ka samaysataan gooni ah adinka dhaqdhaqaaqsi ma jiraa sida barnaamijyada noocaan oo meelo kala duwan oo baahsan ah oo si arrimaha noocaana hadday soo gudboonaadaan adinka dhexdiina midnimo ay ka jirto waxna loo qabto ha waa waa mataqaanaa mawduucan aada uga fakernay mawduucan aan bilownana de mawduuc waxa waaye muddo hadda soo socday inkasta oo mataqaana lacagaha aan soo ururnay aanay si mataqaana aada u weyneyn laakiin waxaa waxyaabahan ku faraxnay waxa waaye mawduucan anagu bilownay waxaanu filaynaa inaanu sii ballaarino mawduucan brogram hore usoo socday deeqda aanu ururinana waxay gaadhay gobollo badan oo soomaaliya ka mid ah shabeellada hoose gedo region bay gaadhay ilaa waxay gaadhay borama oo markii hadda abaartii u dambeysay ay gobolka borama ay ka dhacday magaalada borama markaas yacni anagu baaxadda waa jeclaan lahayn inaanu hal mar mataqaana wadanka dhan aan saa lacag ugu qarqino laakiin maalinba meel bay ka qarxaysa abaartu waana wax abaartu ay waxyaabaha ay saamaha ay leedahay wax waaye maalinba region bay ka qarxdaa maalin waxay ka qarxdaa gobolka hoose gobolka dhexe gobolada mataqaana xagga iyo koonfur so markaas brograamkan waxaanu rajaynaynaa inaanu weyneyno oanu ka dhigno brograam weyn oo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed ay kaga faa'iidaystaan oo anaga keliya ma rabno inaan waxaan wadno waxaan rabnaa dadweynaha inay kasoo qayb galaan oo mataqaanaa waxaan aan wadno inay garab keliya ta inaan ugu siiyaan maahaane inaanu isla shaqeyno oo si mataqaanaa unity ku jirta inaan iskala shaqeyno marka waxaan dadka dadweynaha mataqaanaa dhegeysan doona barnaamijkan aan ka codsanaynaa haddii aad mataqaanaa time ama energy ama lacag ama wax haysid ama idea aada haysid yacni wada shaqeyn baan diyaar unahay
khaalid maxamed iyo liibaan aadan oo magaalada minneabolis ugu waramayay wariyaha v o eda maxamuud mascad dalkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a